labada tuhrimana cambaro iyo awjaar waxaa inoo maraysay afartii qofood ee wada socday ee kala ahaa cali iyo cadaawe iyo asli iyo canab oo u casho tegay hoteelkii tarabuunka iyo iyagoo cashadii dhammaystay oo baabuurkoodii usoo noqday xagga iyo magaalada marka maanta waxa aynu ka bilaabaynaa halka ay inoo joogto waana sidan ee la socod waan asli in ay degto ayay doonaysay hase yeeshee waxaa saaxiibadeed ku adkaysay in guriga cali ay soo arkaan markii la gaaray hoygii cali oo ahaa firaaqo afartoodiiba waxay fadhiisteen barsada asli mooye saddexda kaleba sigaar ayay daarteen cadaawa oo kursi u dhow fadhiyeyba intuu xabad sigaar ah siday u taagay asli hase yeeshee waxay tidhi mahadsanid anugu sigaarka ma cabbo cali iyo canab oo faraxsan iskuna dheggan baa gurigii u firaaqeeyey asli iyo cadaawe waxayna aadeen maqsin kale cadaawe wuxuu bilaabay sheeko dheer wuxuuna asli oo uu dhali karayey uu kaga adkaaday waayo aragnimadiisa wuxuuna dhacsiiyey in uusan gaabsi ka rabin ee uu jecel yahay doonayana inuu la saaxiibo cadaawe asli intuu gacanta qabtay buu fadhiisiiyey iyadoo ay raalli ka ahayn waxayna isku dayday inaysra kacdo hase yeeshee wuu diiday dooni maayo in aan halkan joogo ii ogolow gurigaygii baan aadayaaye bay asli ku celcelisay hase yeeshee cadaawe oo kaasanaya waaye aragnimadiisa wuxuu hubay in xaalku siduu rabo ku dhammaan doono asli waan ku jecelahay so kuma odhan xabibi soo dhowow waan kuu dhimanayaaye la-aantaa noloshu wax qiimo ah ma laha ereyada iyo kuwo kale oo ka sii macaan badan buu ku afgubaadsanayay cadaawe si uu beernugeyl uga helo asli iyadoo gacantiisa iyo afkiisu ay isla socdaan ugu dambayntii asli oo uu adkaysan weyday ereyadii xoogga badnaa iyo arartii cadaawe dhalanteedkii bay run u malaysay waxaana qaaday caadifad ka saa'id cadaysay markii arrintii xumaatay baa asli ogaatay khatarta ay ku jirto degdeg bayna u carartay iyadoon cidna waxba ogeysiin cadaawa markuu muraadkiisii bogtay dankama lahayn jahwareerka ku dhacay asli wuxuu cali iyo canab u sheegay in ay asli tagtay isna uu u sii soconayo canab baana markaa ku tidhi oo maxaa dhacay oo idin dadejiyey nabadgelya iyo tumasho wanaagsan buu intuu yidhi cadaawa durbadiiba baxay asli habeenkii oo dhan waa soo jeeday subaxdii dugsi ma aanay aadin asli oo isla hadlaysa hadbana dhinac isu rogaysa baa hooyadeed u soo gashay oo ku tidhi naa asli hooye waadigaa saaka iskuulkii ka baaqdee ma jiran tahay heedha indhadheeridaa xaggee lagaa hayaa hooye waan iska roonahay bay igu jawaabtay asli hooye macaan ma kuu keenaa quraac hooye saaka wax cunto ah ma rabo asli hooyadeed isla markiiba waxay garatay in gabadheedu u baahan tahay sharaab sidaa darteed waxay u wacda kuusay oo ahayd adeegtadii qoyska waxayna u dirtay laba qasaac oo yoogo ah markaa kadib bay intay sariirtii kula soo fadhiisatay asli oo si raxmad leh beerka uga taabatay bay ku tidhi hooyo caloosha waxba kama qabo waanigii bishii hore saamiga iska qaadayoo la yidhi waxba ma qabtid awjaamac oo ahaa isla aabbaheed baa maqlay doodii markaasuu intii gurigii soo galay oo cambaro il canaani ka muuqato ku fiirshay isagoo islamarkaana ku foorarsanaya asli gacantana dhabanka ka saaraya ku yidhi maxaad iigu sheegi weyday in gabadhu jiran tahay goormaan kuu sheegaa amba iminkan ka war helaya baa cambaro ugu jawaabtay awjaamac intuu gacantii qoorta ka saaray asli uu ku yidhi aabba iska waran sidee tahay xaggee lagaa hayaa goormaa cudurku kugu bilowday intaana asli jawaabin baa cambaro duqa u sheegtay xanuunka asli iyo calaamooyinkiisa awjaamac intuu istaagay buu yidhi cambaroy anigu shaqadii baan aadayaaye gabadha u dadaal oo waxay doonto u samee xaafadihii u dhowaa reer awjaamo oo dhan oo maqlay jirada asli oo ay aad ugu dheerayd waxay ku soo xoomeen sariirtii asli iyagoo u sheegaya inay aad uga xun yihiin ilaahayna ka baryaya inuu caafiyo markii dadkii waaweynaa ay ka tageen waxaa ku haray gabdhihii saaxiibadeed ahaa gaar ahaan kuwii ay isku da-da ahaayeen ee gelinka dambe dugsiga lahaa asli maalintii dambe aad bay u roonaatay waxayna aaday dugsigii hase yeeshe waxay goosatay in aanay dib dambe ula hadlin oo canab ka goosato markii aad dariiqa dugsiga aada sii socotayna way gunuunacaysay iyadoo hoos ka leh dhibaatadaas oo dhan waxaa ii keentay canab ilaahay waxaan ugu ballan qaaday in labadeeda midkaayo aakhiro aado bal iyadu haddii ay quusatay maxay mustaqbalkayga ugu cayaaraysaa markii asli dugsiga soo gaadhay cid aragta waxa ugu horeysay canab oo ilinka ku sugaysay si ay uga waraysato wixii habeen hore ay caddaawe ku kala tageen inta u soo dhowaatay oo salaan u soo taagtay bay ku tidhi saaxiib asli iska waran ma jiranayd maxaad shalay dugsigu u iman weyda asli salaantii kama ay qaadin canab waxay u foorarsatay in ay kabteeda siibato si ay canab oo yaab ka soo haray ugu dharbaaxdo hase yeeshee waxaa ka hor yimi macallinkoodi cismaan fanax oo labadoodiba intuu salaamay ku yidhi intuu gacmaha soo qabtay inakaana maxaa idin taagay dugsiga waa la gelayaaye asli iyo canabba qolkiibay galeen xiisaddii ugu horreysay ay lahaayeenna waxay ahayd xisaab aslina lama socon waxa la dhigaayo waayo waxaa horteeda joogay muuqaalkii falkii foosa xumaa oo habeenkii hore dhacay waxaana ku soo duxanayay karaahiyo iyo ciil ay u qabto canab markii xiisaddii dhammaatay ayaa asli oo isku buuqsani fasax ka qaadatay maamulihii dugsiga waxaana aaday gurigoodii wax xaaladdu hadba heer soo ahaato laba bilood kadib asli aad bay u jiratay waxaana la dhigay qaybta daawada ee cisbitaalka guud ee digfeer inkastoo uu jiray amar ah in xilliyada qaarkood aan cisbitaalka la iman karin haddana wakhti walba waxaa dul joogay asil saaxiibadaheedii dugsiga iyo xaafaddaba yoogadii buskudkii iyo bambeelmadii loo keenayay markay miisasku qaadi waayeen baa dhulka la daadiyey dadkii jiraanaa oo dhanna loo qaybiyey dhakhtar jumcaale oo madaxa u ahaa qaybtaa waxaa ka yaabiyey sida gabadha yarta ah loo jecel yahay oo had iyo goor habeen iyo maalin aan looga faaruqayn qolkeeda awjaamac iyo cambaro digfer wuxuu u noqday gurigoodii markii laba toddobaad asli ay ku jirtay cisbitaalka oo la garan waayey waxay qabto baa ugu dambaystii shaybaarku caddeeyey in ay urur laba bilood iyo bar ah leedahay sidaa darteed aroortii asli oo keligeed ah baa waxaa u soo galay dhakhtar jimcaale wuxuuna ku yidhi asliya haddii aan socon karto iigu imow xafiiska baaritaanka asli islamarkiiba intay xaydatay bay u tagtay dhakhtarkii waxaana dhex maray su'aalahan iyo jawaabaha soo socda asliya nin ma leedahay maya ma lihi saa waa saaxiib saaxiibna ma lihi runta ii sheeg dhakhaatiirta waxba lagama qarshee adeer wallaahi runtay waxba kama qarin maayo nin iyo saaxiib midna ma lihi dhakhtarkii warqadihii baarista ayuu soo baxshay wuxuuna ku dhaygagay xaashiyihii mid ka mid ah waxaana wejigiisa ku soo joogsaday dhidid aan caadi ahayn markaasuu intuu soo eegay asli ku yidhi see tahay iminka waan iska roonahay ditoore bay ugu jawaabtay asliya jirooyinka sidaad og tahay waa la kala leeyahay sidaa darteed maanta iyo wixii ka dambeeya waxaa lagu wareejiyey ginekolojiyada waa qaybta haweenka markii ereygaas uu dhakhtarku ka soo baxay asli waxaa u sugnaaday in uur ku soo baxay qarracan iyo naxdin darteed baa hadalkii ka soo bixi waayey waxaana indhaheeda ka soo booday ilmo xoog leh oo qoysay garbasaarteedii dhakhaatiirtuu u soo dhowaaday asli oo ilmada suuf uga tiray buu ku yidhi asli isteji wax kastoo qofka ku dhacayaa waa wax minallaahi ka yimid waana in loo samraa waxba maaha soo ma taqaanid ninka iska leh cunugga saddexda bilood ku dhow oo aad uurkiisa leedahay asli wax jawaab ahi kama soo bixin ee boohintii bay kordhisay muddo nus saac ah baa dhakhtarku hadba hadal samarsiin iyo dejin ah u soo jeediyey asli erey qurhi kama soo bixin afkeeda marbay waxay tidhi ditoore ha u sheegin waa idkay iyo dadka oo dhan in aan uur leeyahay takhaatiirta waa ka xaaraan inay sirta dhiibaan buu ugu jawaabay dhakhtar jimcaale wuxuuna u yeedhay kalkaaliyihii isagoo oo faray in asli uu geeyo qaybta cudurrada haweenka haweenkii ku jiray qaybta daawada markii ay maqleen in asli la wareejiyey bay iska fahmeen in ay uur leedahay waxaana muddo yar kadib cusubitaalkii ka gees ka gees laga ogaaday in asli cunug aan aabba lahayn sido asli waxaa la dhex keenay haween sodkoodii dhammaaday iyo kuwo uur leh waxayna halkaa ka kala kulantay su-aalo iyo miirkeedii gaday oo ay ka mid ahaayeen meeqa bilood baa tahay ninkaaga magicii xaggee buu ka shaqeeyaa meeqa sanaa lagu qabay asli juuq ma odhan waxayna hoosta ka gashay oo ay isku duubtay go-eedii waxayna gashay feker ah sidee baad yeeshaa ma isdishaa mise waad carartaa oo haddii aan cararo xaggee baan aadayaa ayaa raba naag aan ilmo aabba aan lahayn sidada alla ciil badanaa waxaasoo dhan canab baa ii keentay alla hoogayey hooyada iyo aabbahay baan ceeb u soo jiiday erayadaa iyo kuwo la mid ah bay asli iskula hadlaysay haween dhalmadays ah oo siriirteedu tan asli ku lamaansanayd baa la yaabtay iskri rogga iyo xasillooni la-aanta asli waxayna garatay in gabadha mushkilad xoogli haysato markaase intay ku soo dhowaatay ku tidhi hooye xaggee lagaa hayaa nabar baa kugu taagan eedda waan iska ladanahay baa asli ku jawaabtay markii wax yar ay joogtay asli intay istaagtay bay musqusha gashay markaasay intay caloosheedii taabatay hoos u tidhi ilaahuw dhakhtarka hadalkiisa run ha ka dhigin waxaana maskaxdeeda ku soo dhacay waxyaabo badan asli caradii iyo buuqii ku yimid wuxuu u keenay hurdo yari waxayse inta yar ee ay saaxato ku riyoon jirtay iyadoo hooyadeed iyo aabbaheed ay leeyihiin dib ha loogu noqdo baaritaanka gabadhayada kama suurtoodo arrintaasi sheybaarkaa qalday gabadhayadu uur ma sido waxay kaloo ku riyootay asli iyada oo baarid labaad lagu ceshay markaana la ogaaday in naag uur leh kaadideed iyo teedii laysku khalday iyo iyadoo dhakhtar jimcaale ku leeyahay asliya raalli iga ahaw gefkaa sheybaarkaa iska lahaaya asli waxay kaloo ku riyootay iyadoo dib loogu soo ceshay qaybtii daawada asli oo ku jirta riyadii baa waxaa kacsay haweenaydii jaarka la ahayd oo ku tidhi asliyay toos aad qadayside asli markii aandhaha kala qaaday bay ogaatay in wixii ay aragtay ay riyo wakhti lumis ah ahaayeen xilligaas waxaa la joogay kowdii duhurnimo labada duhurnimona cambaro iyo awjaama oo ah waalidkii asli baa sida caadada u ahayd qado u soo qaadayay asli waxay ku wereersanayd waalidkeed marka ay yimaadaan qaybta daawooyinka in loo sheegi doono iyo in halkan la i keenay markaasna ay wax waliba ka sifmi doonaan alla aabbahay isagaa isdilaaya ama anigu idilayaa haddii uu ogaado inaan uur leeyahay alleelehe waa in aan cararo oo cisbitaalka ka dhuunto baa asli ku fakeraysa awjaamac iyo cambaro sidii caadada u ahaan jirtay duhur walba waxay isu soo raaci jireen cisbitaalka si ay u baantaan asli oo labadooda indhood ay ka jeclaayeen markii la gaaray wakhtigii qadada baa waxaa shaqadii ka yimid awjaama oo lalminaya bac qare iyo laama ugunji ka buuxaan wuxuuna afadiisii cambaro ku yidhi walaal anigu galabta iskaa wax u qabso baan u noqonayaaye asli u geeya qadada khudaartana u miira aad bay u anfacaysaaye iguna salaana una sheega inaan caawa oo dhan la joogi doono iyo in aan akhbaar iyo hadiyad uga hayo walaalkeeda cali amuur awjaaca markii qadadii uu afka ka qaaday buu intuu kabihiisii illaday jaanta rogi wuxuuna aaday xaafadda wadajir oo uu ka socday dhismaha dugsiga waxbarashada khasabka ah cambaro kama aanay dambayn wax quman awjaama waxayna u soo ambabaxday cisbitaalka digfeer cambaro iyo kuusey baa iyagoo faraxsan oo qoslaya soo galay qaybtii daawooyinka ee cisbitaalkii digfeer wax yar kadibna waxay cambaro dalaq tiri qolkii ay ku ogeyd asli hase yeeshee markii ay aragtay sariirtii asli oo haweenay kale ku hurdo bay ismoodsiisay oo ay la noqotay in ay marin habowday oo qolkii gaftay hase yeeshee intii aanay gadoomin bay waxay garatay muslimo oo madaxa la soo kacday in muddo ana ku jiiftay sariirtii asli ta ku dheganayd cambaro dib ayay isla qolkii ugu noqotay markii ay muslimo xaggeeda u dhaqaaqaysayna waxay ka ilbuuxsatay dadka qolka jiifay oo ay giddi bargaratay dhammaantood cambaro oo yaaban baa muslimo ku tidhi walaal iska waran meede asli maxaa ku dhacay inaan qolkii gafay baan ismooday oo anoo dib u noqon raba ayaan ku arkay markii muslimo u hoolatay oo damacday inay cambaro u sheegto in asli iyo wixii ku dhacay baa waxaa si lama filaan ah u soo gashay kalkaalisa cadar oo intay cambaro gacanta qabatay ku tidhi eedo asligay waxaa loo bedelay qaybta naga koraysa qolka shan iyo labaatanaad ee orod u tag intii aanay cambaro ka bixin qaybtii daawada baa muslimo ka daba timi una sheegtay in asli uur ku soo baxay awgeed loogu bedelay qaybta haweenka cambaro ereygaasi wuxuu uga dhignaa fallaar mariid ah oo wadnaha abbaartay waxaana ka dhacay jaaggii caanaha ahaa oo ay gacanta ku haysay foolkeediina wuxuu qayirmay islamarkiiba waxaa qoyay dhidid hadalkiina wuxuu ku hoosamay alla gablamayeey alla gablamayeey in ay ii qirtataa la ii qaati cambaro ku barooranaysa baa intay kuusay gacanta soo qabatay ku tidhi na intaad cuntada haweenka jiran u kala qaybinaysid inakaan gurigay ba'ye sanqartii alaabtii iyo baroortii cambaro baa laga maqlay qaybihii u dhowaa oo dhan waxaana dadkii ku soo xoomay goobtii oo bulxan ka bilaabmay gabadheedii baa ilmo ku soo baxay maxay u ceshan weyde iyo ma gabdhaha wakhtigan jooga baa haddii aanay iyagu isdhowrin la celin karaa muran ah baa dhinac kasta ka yeedhay cambaro oo aad moodaysid in wadkeedii loo soo sheegay baa u soo luuday iridka cisbitaalka oo ay durbadiiba tagsi ka raacday kuusey markay aragtay in cambaro ka tagtay bay dib u soo noqotay waxayna u tagtay asli oo markii ay kuusey aragtay naxdin la soo booday iska waran yaa kula socda habaryar cambaro baa ila socotay oo meeday ilinka ayay ka noqotay iyadoo barooranaysa bayna tagsi raacday asli warkaas wuxuu ku gelgelay leebkii hore ugu taagnaa waxay cusboonaysiisay urugadii iyo ilmadii waxayna iyada oo hinraagaysa tidhi alla see baan yeelaa odagii iyo habartiiba way ogaadeene bal yaa u sheegay kuusey oo masiirsiin iyo dejin ula jeeda kana naxsan jirabka haysta asli ayaad ku adkaysay in ay dulqaadato iyada oo ku tidhi dhibaatadaada kugu dhacdaa sanooyin bay kaa weyn tahay sidii alla ka dhigo bayna noqon cambaro oo meeshii laga saraa aysan dhiig lahayn oo ilmadii ka dhammaatay baa gurigii soo gashay iyada oo tagsiilihii keenay uu garabka hayo wuxuuna suuban oo reer awjaamac ay deris ahaayeen u sheegay in cambaro besteed tahay una baahan tahay in sariirteeda la jiifiyo si ay u nasato suuban markii ay aragtay diifta ka muuqata cambaro waxay u qaadatay in asli ay sakaraad tahay ama geeriyootay markaasay iyada oo qudheedu naxsan intay ku soo dhowaatay ku tidhi walaal cambaro maxaa kugu dhacay xaggee lagaa hayaa asli ka waran maxaa dhacay alla iyada oo dhimataan la ii qaatay alla iyadoo dhimataan la ii qaatay alla iyada oo ceebteeda asturtaa baa cambaro ku celcelisay waxayna ugu dambayntii u sheegtay suuban in asli uur laba bilood iyo bar ahi ku soo baxay halkaasay inoo joogaysaa waa inoo iyo toddobaadka dambe haddii